wuxuu sheekhu yidhi halkaa wuxuu inooga soo baxay rugnigii hore gowraca ahaa halkana rugnigii labaadoo daabixii kii wax gowracayey ayuu inooga hadlayaa sheekhu wuxuu ihi wa shardu daabix kii wax gowracayay shardigiisa maxaa ku jira caaqir haddaan waxba la dabxinayna wixii la dhaawacayo un dee kaa dhaawacaya wasaa'idin iyo kii ugaarsanayey si uu xalaal u noqdo dee waxaanu gowracay ama uu dhaawacay ama u ugaarsaday waxaa shardiya xillu munaakaxatihi waa in ay xalaal tahay guursigiisu guursigiisu waa inay xalaal tahay macnaha dadka muslimiinta ah waa inuu yahay dad uu u xalaal yahay guurkiisu isna ka guursan karaa inay ka guursan karaan munaakaxati lilmuslimiina oo waa inuu muslim ama kitaabi yahay xillu munaakaxati guursigiisu waa inuu xalaal u yahay dadka muslimiinta ah oo waase waa inuu muslim yahay ama kitaabi yahay maxaa yeelay ilaahay baa yidhi waطacaamu ladiina uutuu lkitaaba xilun lakum kuwa kitaabka la siiyey yuhuud iyo nasaarada ahi waxa ay gowracaan iyo raashinkoodu xalaal buu idin yahay ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi wainamaa uxillat dabaayixu lyahuudi wanasaara waxaa loo xalaaleeyey yahuud iyo nasaarada gowracooda min ajli annahum amaruu bitawraati walinjiil tawraad iyo injiil ayay kumeeyeen laakiin gaalada intooda kale hadday majuusta iyo kuwa wataniga ah ee dabcaabudka ama sanam caabudka murtadka kaa ilaahay iyo nebiga iyo diinta iyo malaa'igta caayaya falaa taxilu dabiixatuhum waxay gowracaan xalaal maha walaa masjidun waxay ugaarsaana xalaal maha waxay dhaawacaana xalaal maha guurkoodii ayaan bannaanayn waxay markaas hay-atu kibaar alculamaa ay fatwoodeen ee sacuudiga in aan xataa qofka taarikhusalaadkahay wuxuu gowraco aan la cunaynin waayo in badan oo culamada ka mid ah inuu murtad yahay ku tagtay markaynu haddaba sidaa nidhi xaggan ayada addoonnimadu xagga gowraca waxba araad kuma leh wa taxillu dakaatu amatin kitaabiyatin addoon kitaabi ah ayada gowraceedu waa bannaan yahay walow nikaaxeedu xaaraanba ha ahaada ee haddana gowraceedii dee xaaraan maaha xilli munakaxatiidaasaa laga soo reebaya waxaa kaloo sheekhu uhi walow shaaraka majuusiyun mid majuusi ahoo ama dabcaabuda ama sanam caabuda ayaa wuxuu kula shuraakoobay musliman fii dabxin dee way wada gowraceen aw siyaadin ama waa wada ugaarsadeen xaruma shaygaa ay ugaarsadeen ama ay wada gowraceen xaaraan buu noqonayaayo dee xaggan taxriimkuunbaa la qallibaya iyo kan aanay bannaanayn gowraciisa ugaarsigiisu ee walow arsalaa buu ihi hadday diraan muslim iyo majuusi kalbayn laba ay bay direen oy ugaar ku direen aw samayn ama laba leebbay dee ku wada ganeen bal masalooyin dhowraa ka soo baxay wadegi fain sabaqa aalatu muslim haddii aaladii alaabtii muslimku aaladii majuusiga ay ka hor marto markay labada leeb wada ganeen tii muslimkaa ku hor dhacday ama kelbigii muslimka kelbigii majuusiga ka horreeyey faqatala dabeedna ugaadhii sida aaladii muslim ka horraysay ama aygiisi uu ku dilo ow ama ma dilina anhaahu wuxuu gaadhsiiyey ilaa xarakati madmuuc shay la gowracay dhaqdhaqaaqiisa bilaa ikhtiyaarka ah oo kale ayuu gaadhsiiyey sahmigii qofka muslimkaa ama aygiisi dabeedna aygii muslimka ama leebkii aygii majuusiga ama leebkiisii baa markii dambe ku dhacay isagoo xarakatu madbuuxuu gaadhsiiyey xalla shaygaasi waa xalaaloobayaa waxaa majuusiga marka dambe ka yimina waxba u dhimi maayo waxay ka dhigan tahay dee neef qof islaami gowracay hadduu majuusi u yimi hadduu ul sidaa u daro ama waranba saa u daro dee warandaridiisaasi may xaaraantinimaynaynin qofka muslimka ayaa inuu gowracay ay ka dhigan tahay walow in cakasa haddii arrinkii haddaba saa iska iska rogo oo waa maxay leebkii majuusigaa ku hor dhacay ama eygii majuusigaa horqabtay amaa wuxuu gaadhsiiyey leebkii majuusiga ama eygiisii xarakatu madbuuc buu gaadhsiiyey ow ama maydkood ma horraynee jaraxaahu macan mar bay wada dhaawaceen ay ku wada dhaceen sidaasaanu ku wada halaagsan ow juhila ama waa laga jaahil noqday ka ku horreeyey ow ama murataban waa kala dambeeyeene walam yudafif axaduma midkoodna si deg dega uma dilin ee labadii nabaroo kala dambeeyaa ku dhacay labada nabarna isku itaalun bay ahaayeen deedna labadoodii ma wada haagsae xaruma ogaadhaasi xaaraan bay noqonaysaa markaa oo dee masalada marka ay tahay aalada muslimka oo majuusiga horraysa ama xarakatu madbuuxu gaadhsiiyo dee waa wax iska cad oo majuusiga ay dilay masalooyinkan ka dambeeyana xagga xaaraanta ayaa la qalibayaa waa yaaxillu waxa xalaala dabxu sabiyin sabi gawraci mumayizin ayaa xalaala wayaxillu wa xalaala dabxu sabiyin mumayizin wakadaa gayri mumayizinna waa la mid wa majnuunin naysna waa la mid wa sakraanan iyo kii sakraansanaa fil adar heeddaan qaban wa tukrahu dakaatu acmaa mid indhala gawraci ayaa la kalaysaa wa yaxrumu sayduhu ugaarsigiisuna waa xalaalan biramin ganid iyo toogasho wax ku ugaarsaday wa kalbin ay fil asar heeddaan qaban waxau sheekhu leeyahay waxa xalaala gawraca sabiga mumayiskaahay wax kala garanaya sabiga wax kala garanaya neefkuu gowraco waa bannaan yahay oo waa xalaal maxaa yaele qastigiisu waa saxiix cibaadadii baa ka ansaxaysaa wakadaa hayru mumayiskii aan waxba kala soocaynna waa la mid sabigii aan waxba kala soocaynin iyo kii waallaa iyo kii sakraanka ahaa ee isna sakraansanaa gowracoodu waa xalaal fidad haddaan qabanno maxaa yeelay dee waxay leeyihiin qasad iyo doonid bay leeyihin xagga jumle ahaan qasad iyo doonid ayay jumle ahaan leeyihiin duudubahan lakin waa macalkaraaha baa le wax dhibaatid ma jiraan ase makruuh bay leeyihin taaniga markaa adhare ka horjee wuxuu leeyahy xalaal maaho qasad baanay lahayn qasad ayaanay lahayn marka waxaynu ka garanaynaa markaas waxaan soomaalidu ay yidhaahdaan dee ilmaha yar ee aan la gudin waxba xalaal maaha wixiisu waa waxay iska yidhaahdeen xadiid daciifana waan ku arkayay ama mawduuc inuu haabaanan kala garanaynin waan ku arkayey oo ay sheegayaan wax kastoo ay soomaalidu sheegtana ama xadiis mawduuca unbu ku yaallaa ama meel hasunba wadaad ku yar dhigin wa tukrahu dakaatu acmaa waxaa la karaahaystaa buu sheekhu uhi mid indhala gawraci ayaa la karaahaystaa maxaa yeelay ee loo karaahiyeystaa dee inuu gafo ayaa laga yaabaa inuu gafo ayaa laga yaabaa wayaxrumu sayduhu biramyin aw kalbin laakiin waa xaaraan ayada dee inuu yidhaha waxbaan tooganaya oo toogashaan ku ugaarsanaya ama ay baan diranaya ama waxyaale kale lagu ugaarsan jiray iyada waa xaaraan ugaarsiga fila saxi haddaan qaban xayla qasad baan jirin ugaar ma arkayo aygii oo istrayn buu ka dhigin hadduu yidhaha aygii qabo uu iska cararo wuxuu iska soo qabto aygoo iska eryado soo qabtay unbay ka dhigin tabi ilan wuxuu arkayaa ma jireen wataxilu waxa xalaala maytatu samaki kalluunka maydkiisii waljaraadi iyo ayaxi walow saadahumaa majuusiyun majuusi haba soo ugaarsadeen wakada duudu dirxigina waa lamid almutawallidu ka dhashay min طacaamin dalika mihaalka khallin iyo wafaakihatin ba wey idaa ukila macahu marka lala cuno fila saxedan qabo waxau sheekhu yidhi waxa xalaal ah kalluunka iyo ayaxa maytada maydkoodii waa xalaal ijmaac ayaa arrinkaa loo hayaa dee waxaana looga jeedaa kalluunkaa dee wixii badda ku jiray ayaa loo jeedaa maxaa yeelay ilaahay baa yidhi uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu waxaa laydiin xalaaleeyey badda ugaarsigeeda iyo raashinkeeda uxillat lanaa maytatani rasuulku xadiid kale wuxuu ku yidhi waxaana loo xalaaleeyey laba meyd samak waljalaal kalluunka iyo aya markii la weydiiyey rasuulka badda waa tahuuru maa-u alxillu maytatu waa kay biyihiisuna dayriin buhi godka maydkiisuna u xalaashaya markaa dee gawrac baan ka suurto gelayninoo ictibaarkiisiba waa dhay ama markaa mid iska dul jooga ha noqda ama mid mid hoosta ku jira oo lala soo baxay haaada waxaale rasuulku dee waa kay cambarkii wax ka cunay dibadda usoo baxay ee muddada dhan laga cunay ishiisa markaa tobanku ay gelayiin walow saadahumaa majuusiyun walow haba soo ugaarsado dee kalluunkaa iyo ayaxaa majuusiyun majuusi haba soo ugaarsadeen xataa hadduu uu majuusi la soo baxo waa xalaal baa la leeyay maxaa yeelay majuusigani waxa uga badan uu ka dhigi karaa waa meydku inuu meyd ka dhiga weeye dee meydka xayawaankana xalaal buu ahaa ficilkiisa markaa wax ictibaaraha u leeyahay ma jirto waxaa kaluu sheekhu uhi wakada duuduna waa la mid dirxigina isna waa la mid almutawallidu min طacaamin dirxiga raashinka ka dhashay isna waa la mid oo ka khallin dee khalkiibuu ku dhashay wafaakiati quradii idaa ukila macow marka dee isagoo dhintay lala cuno isna waa iska xalaal fila saxi haddaa qabanoo dee in laga saaro ayaa adag in laga saaro ayaa adag walaa yaqdacu jari maayo bacda samakatin kalluun barhkeed xayatin oo nool jari maayo fain facala hadduu saa sameeyo aw balaca oo balica ama uu liqo xayatan iyadoo nool xalla fi lasaxi asax haddaan qaban waa iska xalaabo waxau sheekhu leeyahay shaksi jari maayo macnaha inuu jaraa ma fiicna bacda samakatin kalluun barhkeed inuu jaraa ma wanaagsana xayatin oo nool ama ayax nool marka waxay leeyihin dee xaaraan maaha oo noloshiisana waxay ka dhigan tahay shay la gowracay noloshii oo kale fa in facala haddaba hadduu sameeyuu dee bar soo goosto oo balica ama uu dee liqaxaa samakatan xayata iyadoo noolba hadduu iskaba liqaba xalla waxay leeyihin waa xalaal filasaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee markuu bar soo goostay iyadoo nool dee shaygan la soo gooyey mayd buu ka dhigiyey maydtada xayawaankana xalaal buu ahaa dee markanuu ayadiiba dil ka siiyeyna dee dil unbuu sameeyey bay dhaheen dilkeeduna waa iska bannaana wa idaa ramaa markuu gano uu toogto saydan mutawaxishan oo iska duurgala ow baciiran maddan ama baciir cara awr cararay aw shaatan ama neefadhi oo sharadeeda ayana caratay buu bisahmin ku ganay aw arsala calayhi jaarixatan waxyaalaha wax dhaawaca ayuu ku diray fa asaaba shay-an min badanihi buu asiibay oo wamaata fil xaali isla waktigaasuu dhintay xalla xalaal ayuu noqonayaa kaasi ee walow taradaa baciirun hadduu ku dhaco iyo wanaxwuhu fii bi'rin ceel walam yumkin aanay suurtano gelin qadcu xulqumihi in hungurigii la jaraa fakannaadinkii carray oo kale ayuu la mid qultu waxaan i nawaawi haddana alaixu laa al asaxu laa yaxilu xalaaloobi maya biirsaali lkelbi a in lagu diro wa saxaxu rawyaaniyu washaashiyu saasay saxeexeen wallahu aclam waxau sheekhu yidhi haddii uu shaksi ku gano leeb ayaa wuxuu ku ganay saydan mutawaxishan ugaadh duurgalow ah mutawaxishku waa kaa weylka ah ee iska duurgalowga ah aw baciiran ama awr ayuu ku ganay nadda cararay oo firdhaday dahaba calaa wajhi sharidin macnaa firdhaday ayuu ku ganay aw shaatan ama neefoo sharidad carartay neef adhi oo ayana duurgalowdo carartay ayuu bisahmin leeb ku ganay ama shay kaloo dee afle ama warar aw arsala calayhi jaarixa ama wax wax dhaawaco oo dee ama bahari ama shimbiriya ayuu kuu diray fa asaaba shay-an min badanihi shay jirkiisa ka miduu dabeedna qabtay ama hunguri ha ahaato ama meel kale maanta fi lxaal markuu qabashadiiba ama leebkii ku dhacayba uu dhintay xalla fi ljamiic intaasoo masalaba shaygaasi waa xalaal dee marka uu iska duurgalow yahay ijmaac baa loo hayaayo ibnu salaax iyo rag badan baa soo naqliyay neefkana geelee cararayna raafic ibnu khadiij xadiidkiisii saxiixaynka ku jiray ayaa isna tilmaamayay awr ayaa cararay ayuu yidhi nin baa dabeetana leeb ku ganay oo ku joojiyey oo ku dilay dabeedna wuxuu yidhi rasuulku xayawaankani waxay leeyihiin awaabid kuwa iska duurgalowahoo dee bahalaha duurgalowoo kala la mid a famaa qalabakum minhaa fasnacuu bihi haakada wixii idinka xoog roonaada saasoo kale uu ku sameeya waxaa kalena markaa waa looga qiyaasay wa maata fil xaali banu yidhi markaaba u dhintee haddii uu soo gaadho isagoo nolol caadii ku jirto oo au gawrac u suurtogelay uu gawrici waayo taa iyada ma xalaaloobaya walow taradaa buu ihi hadduu ku dhaco baciirun wanaxwu fii biilin awr iyo wax la mida ceel ku dhacay walam yumkin qadcu xulquumihi mana suurtogelin hungurigiisii hunguricadiisii iyo hungurigiisii kale in la gooyaana waa suurtogeli weyd fakanaadinkii cararay oo kale ayuu la mid yahay oo ka cararay maxaa lagu samaynayay dee waana la toogan karaya ayna waa lagu diri karaya nawaawi baa dabeedna ka dabaye wuxu uhi qultu alasaxu laa yaxilu shaygaa ceelka ku dhacay xalaal ma ah kuma xalaaloobaya biirsaalilkelbi in ay lagu diro kuma xalaaloobaya wasaxaabu rawyaaniyu sheekha rawyaani la yidhaahdaa cabdilwaaxid abulmuxaasin sheekha shaaficiyada waaweyn ka mid oo kitaab baxri la yidhaha weynna la weeye iyo sheekha kale shaashi la yidhaha isna kitaab xiliyaa buu isna leeyahy oo maxamed abu abubakar binu axmed binu xusein baa la yidhahdaa ayaga kaa ku xalaaloobi maaye bay yidhahdeen in ay lagu diro mar hadduu shaygiiba xayawaanu ceel kugu jiro wallahu aclam maxaa yeelay waxay leeyihiin dee shaygan xadiidka isaga waxaa lagu banaysanaya gawraca iyadoo la karayo laakiin jaarixadu iyadu sidaa may ahayn wa mataa waktiga tayasara uu fududaado luxuuqu haleelkiisa bicadwin orad lagu hareebo aw isticaanatin ama kaalmaysi biman yastaqbilu cid ka hor timaada famaqduurun calayhi shaygaasi shay la karay weeye wayakfii waxaa ku filan fi naadi ka carari walmutaradiya ka meel ku dhacay jurxun ayaa ku filan yufdii gaarsiiyey ila suhuuqi nafta bixideeda wa qiila waxaa laii sharadu mudafifun baa la shardiyaa waxau sheekhu leeyahay wa mar alliyaaliya markay fududaato wamataa tayasara luxuuquhu shaygaa cararay markay gaadhidiis iyo haleelkiisu suurta gasho bicadu dee taw haddii laga daba yidhaahdo waa la joojin karaya waa la qaban karaya aw isticaanatin isticaana iyo istigaatha labada wale kaalmaysi labaduba waa kaalmaysi iyo qaws gargaar doon orod baa lagu ka ama kaalmaysi biman yastaqbilu cid ka hor timaado soo weecisa famaqduurun xukunkiisu waxa weeye xayawaan maqduurun caleyh xukunkiisu waa mid la karayo shay la karayo si adhig oo kale weeyaan oo in hungurigii ama dhuuntii laga gowraco mooye si kale ku xalaalo maayo weeye mar haddii shayga la qaban karayo wayakfii haddaba waxaa ku filan fi naadi walmutaradi xayawaankii cararay iyo kii meel ku dhacay waxaa ku filan jurxun yufdi jaraaxo iyo dhaawac gaarsiiyo rasuuq naftu inay ka baxdo ama markaaba ha israaciyo nafta ama yusraacin qiil baa wuxuu leey yushradu waxaa la shardiyaa mudafifun yacni in wax yeela markaba nafta saarta loo geyso qiilkaasina wuxuu leeyahy waa inuu gaarsiiya qowlka hore raajixina wuxuu leey waa inuu geeri u gaarsiiya waidaa arsala markuu dila sahman ayuu diray oo ama kelban buu diray ow daa'iran ama shimir buu calaa sayidin rugaag ku diray fa asaaba waa ku dhaco wa maata waa dhinta fain lam yudrik fiihi xayaatan mustaqiratan haddaanu kusoo gaadhin ow ama adraka uu kusoo gaadhay wa tacadara dabxu gowriciisu ay suurto geli weyda bilaa taqsirin gawdfallaan biansan la sikiina waa inuu midadiisa hoosiibo fa maata u dhintay qabla imkaani suurtagalkooda ow imtanaca ama waa isu diiday biquwatihi wa maata qabla lqudrati baanu dhintay xalla waa xalaaloobayaan ee wa in maata hadduu dhinta litaqsiirihi gaboodfalkiisa daraaddeed ayuu u dhintay bian laa yakuuna macahu sikinu mindiba masina wa iska daba orday ow ama qusibad waa laga dhacay ow ama nashibad waxay ku dhegtay filkimdi galkii bay ku dhegtay xaruma intaasoo dhanba waa xaaraantinimoobaya marka waxau sheekhu yidhi hadduu dilo ninkii wuxuu gaadhsanayay sahman leeb buu ku ganay aw kelban ama ayuu wax baray buu diray aw daa'iran ama shimiruu wax diray buu calaa sayidin ugaadh ku diray fa asaabahu dabeedna leebkii ama aygii ama shimirkii baa xayawaankii asiibay wa maata ugu dhintay dabeed xayawaankiina siaasuu ku dhintay bal xaaladda xayawaankaasi hadaba leegaya fain lam yudrik fiihi kan ugaadhsanaya haddaanu ku soo gaadhin xayaatan mustaqira nolol sugan haddii aanu ku soo gaadhin ee masalan de isagoo sidii madbuuxa isaga sii dhaqdhaqaaqaya ayuu soo gaadhin aw adrakahaa ama nolol hagaagsan oo sugane ayaday ku jirtuu soo gaadhe wa tacadara dabxu wuu gawrici kari waaye bilaa taqsiirin gabadfala'aan oo sideeba gabadfala'aan wuu gawrici kari waaye bian salla bian salla waa inuu siibaba asikiina mindidii oo fa maata dabeedna u dhintay qabla imkaanin suurtagal ka hor lidabxi intaanay intuu mindidiiba soo waday soo saaru sii dulqabo arka isagoo dhintay aw imtanaca biquwati ama shaygiiba unbaa isku meeraystay rafadkii oo xagguu kaga soo wareegaba laadunbu ku kiciyaa wa maata qabla lqudrati intii aanu dabeedna dusha uga bixin ayuu dabeedna dhintay xalla intaasoo masaleba shaygaasi xalaal buu noqonaya waxay ka dhigantay isagoo dhintoonu nolol kusoo gaadhin uma maatadaasi fa asaabahu wa maata u dhinto dee wuxuu ujeedaa un marka damba dhinta ee hadduu marka horeba dhinto oo taqsiimkaniba soo geli maayo meesha haddii le marka horeba uu sii dhinto dee kala saarkan marka dambe inuu nolol kusoo gaadhiyo caynkaasi taasi maba soo gelayso ee marka dambe adigu uu dhinto unbuu ujeedaa waxa use sheekhu uhi wayn maata hadduu dhinto litaqsiirihi wuxuu ku dhintay nolol wuu ku soo gaadhay gaboodfalu ninkan wuxuu gaarsanaya gaboodfalay buu ku dhintay bian laa yakuuna macahu sikinu mindiba ma sito hashe waa iska daba socday une ugooma u talagelin oo guusibe ama baahishii unbu isila soo baxoosho waa lagaba dhacayba qaar kalosho iyana waxeliyanayaa ka dhacay ow nashibad ama waxay kaga dhegtayba filkimdi kulayl iyo waxbay ahaydoo shawdhiig horiyo waxa lahaydoo dee meeshii galkii bay kaga dhegtayba nag uu kama soo saari kari waayo haruma intaasoo masaleba ugaadhu way xaaraantinimoobaysa maxaa yeelay isaga ayaa gabad falay maxaa yeelay dee ninku mar hadduu bahasha eriyanayo waxay aalada inuu sii haysto mindiya sii diyaarsado dee inaan sunku kaga dhegin uu kasii hagaajisto ayaa la dulay inaan laga xadina u ilaashado waxaasoo dhami gabadfal bay noqonayaanoo deedna neefkii sidaasuu kaga xaaraantinimaobaya walow ramaahu hadduu ku gano shaygiisha faqadahu dabeedna u kala gooyay nisbayni xalaal labada nisbo xalaal bay noqon ee walow abaana minhu hadduu ka jaro cudwan bijurxin mudafifin buu kaga jaray xallal cudwu iyo walbadanu intii kaleba waa xalaaloobaysa oo bikayri mudafifin buu kaga jaray uma dabaxahu markaasuu gowraa aw jaraxahu jurxan aakhara ayuu dhawacay mudafifan oo mudafifa xarumal cudwu wuu xaaraantinimo xalaal baaqi inta soo hadhayna way xalaaloobay fain lam yatabakan min dabxihi haddaanu u suurto gelin oo wamaata biljurxi uu ku dhinto xalaal jamiicu dhammaan xalaal buu noqon waqiila waxaa la yaxrumu lcudwu xubinku xaaraan buu noqon baa layihi waxau sheekuu yidhi walow ramaahu hadduu ku gano ugaadhii ayuu ku ganay masalan leeb ama war waxbuu ku ganay faqadahu qaacahu nisfayn labuu kala jarayba xallaa labada nisbe way xalaaloobi maxaa yeelay waxay ku xasishay jurxi mudafifa ayay ku xasishay haddaba si laba wuu kala goynay walow abaana minhu cudwan xubin buu ka jaray masalan dee garanuug baabay ahaydoo wuu toogtayoo cudwan dee lug buu ka jaray ama gacan bijurxin mudafifin wuxuu kaga jaray waxyeelo mudafifahoo nafta markaba saarta isla markiiba wuu dhintay dabeed masalan intuu halkaa lugta kaga dhuftay lugtiiba godayba halkaa caloosha kasii gasho dee lugtiina halkan bay ku dhacday neefkiina halkanbuu ku dhacay bijurxin mudafifin xallal cudwu walbadanu xubinkaasina wuu xalaaloobayaa badanka jirka inta kale baaqina waa xalaaloobaysaa maxaa yeelay ugaadha dee meel kastaa laga gowracayay aw bikayri mudafifin ama xubinka wuu ka jaray bijurxin gayri mudafifin waxyeelle aan ruuxda si degdega u saarin buu kaga jaray uma dabaxahu iyadoo aa lugtii ay iska sii gooday oo masalan dee dhudhununuu ka jaray ayuu dabeedna gowracay amaa ma gowricine jaraxahu jarxan aakhara mudafifan dee intuu markii hore lug ka jaray ayuu haddana xabad dambe ku celiyo markaasuu dee feedhaha isaga saara jurxan aakhare mudafida jaraaxadii hore iyo lukagoyntii hore lugtu ku godayna dee xayawaankana kuma fadhiisanin xarumal cudwu xubinkaasi markaa xaaraan buu noqonaya marka hore laga jaray maxaa yeelay dee isagoo nool baa laga jaray waa xalal baaqi inta baaqigiina waa xalalo iyada dee gawrac bay heshay fain lam yatamakan min dabxihi haddaba uu gawrici kari waayo wamaata biljurxi gawrac dhaawicii horaanu ku dhintay shaygi siduu u daba ordayey isagoon waxyeello kalena u geysan ayuu dhiig baxay dabeedna isagoon gowricin buu dhintay xallal jamiicu dhammaan xubinka iyo jirka inta kalaba way wada xalaaloobayaan oo dhaawacaa hore ayaa gawrac jumle ahaan uga dhigan xubinkuna wuu raacayaa dabeed qiil baa wuxuu leeyahay yaxrumul cudw xubinku xaaraan buu noqonaya mar haddii isagoo nool laga jaray ee neefkii ariga dacwada barida ka jarto kalunbuu la mid noqonayaayo xalaal maaha buu leeyahy waay halkana rugnigii saddexaad buu sheekhu inoo gelayo shaygii la gowracayey wadakaatu kulli xayawaanin xayawaan kasta gowraciisoo qadara caleyh uu kale biqadci kulli lxulquum xulquumka dhammaantii oo la jaray waa makhraju nafas nafs neeftu meesha ay marto wey walmari iyo mari waa majra طacaam waa guriga uu raashinku maro wa yustaxabu waxaana la suneeyaa qadcu lwadajayni labada xidhiid ee waaweyn wahumaa cirqani waa laba xidhiid fii safxati lcunuqi qoorta labadeeda dhinac ku sugan in la jaro ayaa iyagana la sumeeya ee walow dabaxahu hadduu ka gowraco min qafaw qadadka casaa macsi ayuu qofkaasibi fain asraca hadduu dedejiyo faqataca alxulquma walmariica uu jaro wa bihi xayaatun mustaqirata iyadoo ku sugan xalla waa xalaaloobaya wa ilaa haddii kale falaa ma xalaaloobayo wakada idkhaalu sikiinin mindida gelinteedii baa la mid a iyana biuduuni taclabin ee dacwada markaa halkaa dhegta laga geliyaa iyana waa la mid waxau sheekhu leeyahay xayawaan kasta gowraciisu oo qadara calayhi uu karay qofku xayawaan kastuu karaya gowraciisu wuxuu noqonayaa biqadci kulli lxulquum xulquum hodha in la jaro xulquumkuna makhraju nafas nafs waa meesha ay neefku markay gelaysa markay ka baxaysa waa halkay marto waa hunguricad walmari iyaa ka hunguriga ma jira acaam halka cunto iyo sharaabku maraan ee dee hunguriga hunguri madooga ee raashinka kaasoo la jara weeye wa yustaxabu waxaana la sunneeyaa qadculwadajayni labadaa xidhid in la gooyo wahuma cirqaani fii safxati alcunuq waa laba xidhid oo qoorta dhinacyadeeda ka raacsano biyo bufleex baa la yidhaha maxaa yeelay dee dhiig badan baa ka imanayo markaba nafta ayaa ka baxaysa xayawaanka walow dabaxaw hadduu haddaba gowraco buli xayawaankii xaggana inu ha laga gowraco min qafaw xaggan qadadku ka gowraco casaa qofkaasi caasinimo ayuu sameeyo dee tacdiib buu xayawaankii u geystay ee fain asraca haddaba hadduu dedejiyo oo faqataca alxulquma walmarii'a labadii hunguriba uu gooyo wabihi xayaatu mustaqira isagoo nolol sugani neefkii ku sugan tahay ayuu xaggii sare ka soo dhammaaduu hungurigii jaray xalla wuu xalaaloobayaa neefkaasi markaa maxaa yeele gawracii ayaa la kulmay isagoo nool wa ilaa haddii kale oo masele tunkaas unbuu kaga taagnaa siduu halkaa u kirkirayey ayuunbu isagoon hungurigiiba gaadhin baa neefkiiba nafti ka baxday markaa falaa yaxilu ma xalaaloobayo meydtuu noqonaya ile halkii wax laga gawracaya gawracina hungurigan u ahaa dee waa kan isna dusha iskala taagay dabeedna isagoon hungurigii jarin hadday neefkii naftu ka baxdo dee waa waa xaaraantinimaobaya markaa wakada waxa ayana lamida oo aan banaanayn buu leeya idkhaalu sikiini mindiin la geliyay biduuni taclabin dee dacawada dhegteedii siuu markaa xulquumki iyo mariigaba dee halkaa uga gooyo oo dee waayo taclabku waynu gaari doona waxyaalaha xaaraantaa weeyaane laakiin haraggiisa iyo si anaynu dee harimcadka iyo shabeelkeeba u aragno ayaa haraggiisa daraaddiid ayaa dee loo samaynayo o loo ugaarsanaya markaa qoladaa wuxu ugaarsataa meelahaasay markaa faashka intay dhegahaya iyagoo didii haraggan inay wax ka googo-aan ayay meelaha faashka ka rumaanay meelaha in guriga ka gooyaan markaa isna waa xaaraan bay yidhaahdeen oo dee tacdiib baa ku sugan markaa sacalku iska miaaluna wax markaa qayda maaha wa yusanu waxaa la sunaya naxru ibilin geela dhuundhabidiisa ayaa la sunaya wadab wadabxu baqare iyo lo-da gawraceedii waqarema argin wayajuuzu cagsuna waa banaanye wa an yakuuna albaciiru waa inuu awrku yahay qaa'iman mid taagan macquula rugbati oo jilibkiisa la xidhay walbaqaratu iyo washaatuna mudajicatan inay u jiifto ayaa wanaagsan lijambiha alaysar dhinaceeda bidix wa yutraku rijlu halyumna waa laga tegaya wa tushaddu waa la xidhi baaqi lqawaa'imi addimada intooda kalena waa la xidhaya wa an yuxidda inuu afeeyo ayaa la suneeya shafradu mindidiisa wa yuwajihahu wa yuwajiha inuu ujeedayaa la suneeya lilqiblat dabiixatu wa an yaquula inuu bismi illaah ayaa sunaa wa yusalli cala nabiyi sala allahu alay sl ayuu ku salliyaya walaa yaquul odhan maya bismi illaahi waa ismi muxammadin ayaan ku gowracaya odhan maayo waxau sheekhu leeyahay waxaa la suneeyaa naxru ibil geela in lagu dhabo fasalli lirabbika wanhar marka naxriguna waa halkaa dhuuntee hoose in laga gowraco oo laga mudoobo wa dabxi baqarin waanami wa dabxu baqarin waanami anigii iyo lodigii in la gowraco ayaa la sunay oo halkaa sare ayana laga gowraco wayajuusu cagsuhu sidaa cagsigiina way bannaantaho neefkii geel ahaana halkaa in laga gowraco adhaygii iyo loodiina halkaa laga gowracana waa bannaan tahay wax nahyiya ayaan ku soo aroorin oo diidaya wa an yakuuna waxaa kaloo la suneeya an yakuuna albaciiru qaa'iman in awrku ku taagan yahay saddexa din macquul wa tushaddu baaqi lqawaa'imi lugaha intooda kalena waa la xidhay oo si aanay dee u dhaqdhaqaaqin oo dhay qofka uga cararin wa an yuxidda waxaa kaloo si inuu afeeyo shafratahu mindidiisa maxaa lehe rasuulku sala shay in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay shay kasta samafalkiisa ayuu waajibiyey faidaa qataltum markaa wax dilaysaan faxsinu lqitla dilka wanaajiya waidaa dabaxtum marka wax gawracaysaan faxsinu dibxa gawraca wanaajiya walyuxidda axadukum shafratahu mindidiisa midkiina ha afay waliyurix dabiixatahu wuxuu gawracayana dee haw raaxay waxaynu ku dhex jirnay waxyaalihii loo sumeynayey gawraca marka waa in yuxidda shafratahu inuu mindidiisa afeeyo ayaa sunnahoo wanaagsan buu yihi sida xadiidka aynu sheegnay rasuulku sala allahu alay waslam uu ku yidhi ilaahay wuxuu waajibiyey samafal shay kasta loo samafalo marka aa wax dilaysaan dilidda wanaajiya marka aa wax gowracaysaanna gowracidda wanaajiya midkiina ha afeeyo mindidiisa walyurix dabiixatahu waxa uu gowracayana ha u raaxeeyo marka waxaa wanaagsan baa la yidhi marka uu qofku wax gowracayo inuu af wax ku gowrace awood aan wax ku gowracin oo masalan haddii dee ay mindi masalan afdaran oo kale ay tahay oo markaa dee awood uu nafta kaga saaree aanu af kaga saarin waxay yidhahdeen markaa ma wanaagsana waa inay af wax ku jartaa waa inuu xulquumka iyo marii'ana waa inuu gooyaa inta aanu dee xarakat almadbuux gaadhin hadduu meelaha soko un ku hayhayo oo dabeedna isagoon hungurigiiba jarin uu nafdi ka baxdo taana iyana uu xaaraantinimoobayaa weliba waxaa wanaagsan baa la yidhi in mindida loo lisan xoolaha iyagoo ku arkaya ama aan iyaga la isku hor gowracin xadiis sunan albayhaqi waxaa ku sugan cumar bin khadaab inuu arkay nin sidaa samaynaya oo dabeetana uu dhoobo ku dhuftay waxaa kaloo waa in yuwajiha waa in yuwajiha inuu ujeediyo ayaa la sunneeyaa lilqiblati xaggaa jihada dabiixata wuxuu gowracayana inuu xaggaa ujeediyo ayaa iyana wanaagsan rasuulka ayaa sidaa samayn jiray baa la lagaga dayanayaa jihooyinkana ta ugu fadliga badan ayay ka mid tahay marka waa shay iska sunno ah oo bimacnaa haddii uu qofku ka tago aan wax dhibaato ah gowraci aanay ku imanaynin wa an yaquula bismi illaahi waxaa kaloo ayana sunno ah inuu yidhaahdo marka uu gowracayo neefka marka uu masalan laabkii dirayo marka uu aygii dirayo markuu laabkii ganayo markuu aygii dirayo masalan wuxuu ku ugaadhsanayey bismi illaahi inuu bismi illaahi yidhaahdo ayaa iyana sunnayaasha ka mid ah oo ilaahay baa yidhi fakuluu mima dukira smu llahi calayhi cuna waxaa ilaahay magaciisa lagu xusay haddaad tihiin dadka mu'miniintaa waajib maaha bay leeyihiin shaaficiyadu hadduu ka tago bisinkii ama camdi uu uga tago ama ila uu uga tago waa xalaal abuu xaniifa ayaa wuxuu yidhi haddii uu camdi uga tago xalaaloobi mayso marka waxay u deliishanayaan bisinku inaanu waajib ahayn shaaficiyadu adilo fara badanoo ay ka mid tahay xurimat calaykum almaytatu waaddamu waxaa laydinka xaaraam yeelay baktigii iyo dhiiggii waa sii wada ilaahay wuxu uhi ilaa maa dakaytum wixii aad gowracdaan mooyaane marka waxay leeyihiin ilaahay wuxuu xalaaleeyey shaygii la gowracay ma odhan markaa shaygii bisinka loo qabtee la gowracay ma odhanee shaygaa gowracdeen buu yidhi midda labaad dabaayixa ahlilkitaab nimankaa yahuudda ama nasaarada ah waa la baneeyaa iyaguna waxay gowracaan wa dacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum kuwa kitaabka la siiyey yuhuud ama nasaare waxay gowraceenna waa idiin xalaal dee iyaguna magaca ma qabsadaan inta badan ka waxay tusinaysaa bay leeyiin inaanay waajib ahayn xadiid kaloo bukhaari warinayo caaisha ayaa isna jira waxay tidhi ya rasuulallah qolo jaahiliyadda ku dhow oo xilligii ay soo islaameen dhowdahay ayaa hilib noola imanaya mana garanayna inay ilaahay magaciisii ku xuseen iyo inaanay ku xunusin an akulu minhaa hilibkaa ma ka cunnaa dabeetana wuxuu rasuulku udkuruu isma allaahi wa kuluu idinku magaca ilaah intaa qabsataan cuna haddii markaa waajib u ahaan lahaa in bisinka loo qabtaa dee shaygaa laga shakisan yahay in bisinkii loo qabtay lama cunayn bay yidhaahdeen haddaba aayadda qur-aanka ilaahay leeyahy walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu allaahi calayhi wa inahu la fisq aayadda ilaahay leeyaha ha cunina wixii aan ilaahay magaciisa lagu xusin shaaficiyadu waxay leeyihiin macnaha waxay ka dhigan tahay waxaan ilaahay magaciisa lagu xusinee magac kale lagu xusay ee magaca kale iyo cid kale loo qabtay wainahu lafis waxaa fisqigaahina waxay yidhaahdeen waa wixii ilaahay kayrkii loogu magacaabay oo waxaa ibnu cabbaas iyo ibnu mascuud iyo laga wariyey waxaa ilaahay magaciisa aan lagu xusinaya baktigii tahay oo nimankii majuusa reer furusba waxay quraysh ku yidhaahdeen waxaad disheenna waa cunaysaan wixii ilaahay dilayna cuni maysaan oo dee baktiga ilaahay baa dilay bay le kana idinka ayaa dilay markaa idinku disheenna waa cunaysaan kii ilaahay dilayna cuni maysaan markaase ilaahay soo dejiye walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu llahi calayhi xagga dee markaa la dirayo leebka la ganayo ama ugaadha la dirayo magaca in loo qabanayo ilaahayna waxaa u daliila xadiidkii abi thaclaba rasuulku sala la ala sl famaa sibta biqawsika fadkur isma allahi uma kul waxaad ku ugaarhsato leebkaaga ilaahay magaciisa ku xus dabeetana cun wamaa sibta bikelbika almucallam eygaaga aada wax bartay waxaad ku ugaarhsatana fadkur isma allahi ilahay magaciisa ku xus uma kul cun dabeet wa yusalli cala nabiyi sala allahu alay wasalam nebiga ayuu ku salliyayaa marka uu gowracayo oo marka waxay leeyihiin waa meel ilaahay xusgiisa la sharciyeeyey markaa xuska rasuulkana in lagu daro sida aadaanka iyo salaada iyo way iska wanaagsantay culamada qaarkoodna waxay le sida ibnu mundir iyo abu xaniifa iyo waxay idhahdeen waalid ma oo salliga rasuulku marka wax la gowracayo muu soo aroorinoo looma baahnay halku ku soo arooray uun ha lagu daayo walaa yaquulu odhan maayo bismi illaahi wa ismi muxammadin waxaan ku gowracayaa neefkan ilaahay magaciisa iyo ismiga nebi moxamed ayaan ku gowracayaa odhan maayo maxaa yeelay tashriik ayay keenaysaa taasi wadaajin nebiga iyo ilaahayna waxa la wadaajinayo markaa ma bannaana ayuu leeyahy oo walaa yaquulu walaa yaquulu odhan maayo ama walaa yaquulu waa inaan u odhanin bismi illaahi wa ismi moxamedin magaca ilaah iyo magacaa nebi moxamed ayaan ku gowracaya waa inaanu odhanin waxaa halkaa markaa sheekhu oo kaluu sii sheegaya walaa taxilu dabiixatu muslimin walaa kayrihi ligayr illaah waxa kaloon ayana xalaal ahayn oon bannaanayn wax muslim uu qalay iyo kayrkiitoona ilaahay cid aan ahayn loo qalay ilaahay cid aan ahayn loo qalay liannahu mima uhilla bihi ligayr illaah waa wax ilaahay kayrkii loogu sawdeeyey mar haddii waxaa la qalayo ama wadaad loo qalayo ama qabri loo qalayo cid kale loogu dhowaanayo oo wax lagaga doonayo ama jin layskaga laaluushayo jin loo qalayo sida kitaabku uu sheegayo yacnii waxaasi wuxuu noqonayaa bakti ayuu noqonayaa bal in dabaxa almuslimu lidalika tacdiiman wa cibaadatan kafara kamaa sajada lahu lidalik waxa uu ka dhigan yahay qofka muslimkii arrinkaa u gowracay isagoo ku weyneynayo cibaado uga jeeda uu ku gaaloobaya isagoo u sujuuday oo kale ayay ka dhigan tahay markaas dee waxaa gowracuna waa laba qaybood uun marka masalan wax la gowracayo in waxaa la gowracayo hilib ahaan looga jeedo kaasi isaguu bannaaya haddaad neef geela iska qalatay haddaad mid adhiga iska qalatood hilib ahaan u jeedo dee haddaad ilaahay ugu dhowaanaysana meelaha dee ilaahay loogu dhowaado laynoo sharciyeey iyaguna wax macruuf wey sadaq ahaan waad u qali kartaa o ilaahay waad ugu dhowaan kartaa caqiiqadii walqashi waxa udxiyadii hadayaadkii xajka kii masalan walqa markuu ninku aroosto uu qarayay waxaasoo dhami marka wax sharciga oo laynoo baneeyey wey wixii aan kuwa ahayn een diintu inoo sheegin ee ama qabri lagu qalayo ama u fulaan loo qalayo ama cid kale loola jeedo waa waxaan bannaanayn wey faslun waxaynu ku soo jirnay arkaantii gowracuu lahaa marka waxaynu soo tilmaanay inuu yahay gowrac iyo daabix iyo madbuux kii wax gowracaya kii la gowracayey iyo aalatu dabxi alaabtii wax lagu gowracayay markaa aaladiibu halkan inooga hadlaya yaxilu waxaa xalaala dabxu maqduurin calayhi shay la karay gowracii ayaa xalaal yaxilu wuxuu ka xalaaloobayaa dabxu maqduurin calayhi mid la karay gowraciisu iyo wa jarxu gayrihi gayrkii dhaawaciisoo bikulli muxadadin shay kastoo aflaho iyo jiraxu wax dhaawacayo wax goynaya dalika mihaalka xadiidinba weeye wa nuxaasin iyo wa dahabin iyo wa khashabin iyo wa qasabin wa xajarin wa sujaajin ilaa dufran ciddi mooyaane wa sinan iyo ilig wa saa'ira alcudaami iyo lafahayntoodii baaqiga ahayd waxau sheekhu leeyahay wuxuu ku xalaaloobayaa xayawaanka awoodda loo leeyahay ee gacanta lagu hayo gowraciisu ee masalan la gowracayo xulquumka iyo mariiga la goynayo waxa ka kale uu ku xaalaaloobayaa xayawaanka aan maqduuru calayhiga ahayn in la karin dhaawiciisu wuxuu ku xalaaloobayaa bikulli muxadad in lagu gowraco kii la karay ama lagu dhaawaco kii aan la karin bikulli muxadad shay kasta oo xad iyo af leh shay kastaoo xad iyo af leh oo yejraxu yaqdacu wax jaro oo wax dhaawaca shay kastaoo aflah oo wax dhaawaca ayaa shaygii la karay lagu gowracaya ama lagu dhaawacaya kii aan la karin wuu ku xalaaloobayaa haddaba waa maxay ka xadiidin dee waa xadiid markaa afleh sida mindiyahan iyo dee gudmahan iyo faashishkan iyo waa xadiid afleh wa nuxaasin iyo dee naxaas ayana aflahoo muxadado af loo sameeyey wa dahabin dahab isna dee af loo sameeyey wa khashabin dee loox isna markaa la faliidhayoo af loo sameeyey wa qasabin aalihii qasabkuna waa aalihiioo isna dee marka la kala jeexee af loo sameeyo isna waxbuu goynaya wa xajarin dhagaxi wa zujaajin quraaradii maxaa yeelay wax alla yaaliyo waxaasoo dhammi ruuxda ayay si deg dega uga saarayaan neefkii oo xulquumkii iyo marigiina waa goynayaan ama dhaawacii la doonayay ayay u geysanayaan waxa uu ka soo reebay haddaba kaa ilaa dufran wa sinan wa saa'ir alcidaam ciddidii iyo iligii iyo wasaa'ir alcidaami lafaha intoodii baaqigahay ama mid la xidhiidhsan ha ahaato ciddii ay ku taallay ama midka soconay aadam iyo kayrkii midkay dondaba ahaato maxaa yeele rasuulku sala alla alay slam xadiidka saxiixa wuxuu ku yidhi man maa anhara dama waxa dhiigga daadiya wadukira sma ullahi calayh ilaahay magaciisana lagu xuso fakuluu laysa sinna waadufra wax kasta oo dhiigga daadiyo ilaahay magaciisana lagu xuso cuna aan ahayn ilig iyo ciddi wasauxadiu wasauxadiukum can dalik waanaan idinka warrami doonaaye ama sin faad iligu isagu waa lab wa ama dufru fa muddu lxabasha ciddiduna dee waa mindida xabashida markaa labadaas ayaa rasuulku xusuu diiday lafaha intooda kalena waa la haleeshiiyey oo waa looga qiyaastay uun marka haddaba lafaha maxaa loogu diiday in lagu wax lagu gowraco culimada qaarkeed waxay leeyiin waa tacabud oo waa laynagu addoonsaday oo macquulul macno maahay waxa laynayidhi ha ku gowraco dee waa inaynaan ku gowracin ibnu salaax iyo cisuudiin ibnu cabdisalaamiya ayaa sidaa wiishay nawaawi sharxu muslim waxa uu isagu ku tegey in bimacnaa way nijaasoobaysaa dee inaad nijaasaysaanna xaggii sinjadoo kale waa laydiin diidayoo dee walaalaheenna jinka ah ayaa markaas hay iyo wax loo saaraa halkan ama dufru fa muddu lxabashana bimacnaa waa niman gaala ah oo dee in laysu ekaysiiyo ayaan bannaanayn falow qatalahu haddaba hadduu ku dilo bimuhaqalin shay culays loo la cusleeyey ayuu ku dilay aw ama hiqali muxadadin shay afle culaysi ayuu ku dilay ka bunduqatinba wey wa sawdin jaadalkii wasahmin iyo leebo bilaa naslin aan lahayn caaro walaa xaddin iyo aftoona aw sahmin iyo wa bunduqatin wada jira aw jaraxaw naslun ama dee waxaa dhaawacay markaas caaradii iyo intii hore wa ahara fiihi waxaana raadeeyey curdu sahmi leebka dhinaciisii ayaa raadeeyey fii muruurihi marka uu sii marayay wa maata bihimaa labadii ayuu ku wada dhintay aw in khanaqa ama wuxuu ku siriray biuxbuulatin dabinkii aw asaabahu sahmun ama leeb baa ku dhacay fa waqaca biardi markaasuu dhul ku dhacay aw jabalin ama masalan dee wuxuu ku sugnaaba buuro uma saqada minhu markaasuu ka soo dhacay xaruma intaasoo masaleba waa xaaraantinimoobaya ee walow asaabahu sahmun bilhawaayi hadduu hawada kula kulmo fasaqada biardin uu kusoo dhaco wa maata u dhinto xalla shaygaasi waa xalaaloobaya waxau sheekhu yidhi halkaa wuxuu inoo soo tilmaamay inuu ku xalaaloobayo shayga la karay gowraciisu iyo kaan la karin dhaawiciisuba shay kastoo af leh oo afkiisa markaa lagu gowraco ama lagu dhaawaco dee muxadadkii ayaa wixii hiqal iyo culays wax ku dilay ayuu halkan nooga gelaya waxau sheekhu uhi falow qatalahu bimutaqal haddii shay haqiilah oo culus oo la cusleeyey hadduu ku dilo oo shaygani afmaraya waa shay culaysun leh masalan dee waa wax culays lahoo markaa aan laakiin af lahayn sida dhagax weyn oo kale oo dee la liqsiyo aw hiqali muxadadin ama shay af leh culayskii ayuu ku dilay shayga af waa leeyahy lakiin culayskiisa ayuu ku dilay marka kaa musaqalkii waa ka bunduqati bunduqaba weeye bunduqada rasaastan caadiga ah ee maanta aynu naqaanona waa la yidhaahdaa laakiin berigaa hore bunduqadu waxay ahayd wax dhoobo laga samaynayo wax lagu tuurayo ay ku gaadhsanayeen bay ahayd ilan rasaastani may jirin xilligaase markaa bunduqadaa dhoobada laga sameeyey oo kale ayaa lagu dilay wa sawtin dee jeedalkii iyo ushii ayaa lagu dilay wa sahmin iyo le bilaa naslin aan caaro iyo af lahayn aan caaro lahayn walaa xaddin afna aan lahayn kaas ayuu ku dilay dee xaruma dhahoo xagga dambe u kaxeeyo shaygaasi waa xaaraantinimoobayaa maxaa yeelay marka dee shayga culayskaa lagu dilo mawquuda ayuu noqonayaa walmawquuda ilaahay tulaa waa laydinka xaaraam yeelay taas ayay noqonaysaa aw ama masalan markaa fiqal muxadadka lagu dilana masalan dee sahmi leeb markaa afkii leh ama aflahoo dee culayskiisa iyo xagga kale lagu dilo ama masalan dee mindi aan waxba karaynin oo dee xoogun lagu jiirsiiyo saa nafta lagaga jaro oo kale weeye hiqal muxadadku isna waa xaaraantinimoobaya ama wuxuu ku dilay aw qatlo binaxwi sahmi wa bunduqatin dee leeb iyo bunduqadaa soo wada jira ayuu ku dilay aw jaraxu ama waxaa dhaawacay naslun dee caaradii iyo eebadii ayaa dhawacdo waa tarafiyo curdu sahmi waxa dhaawacay afkii leebka waxaana raadeeyey curdu sahmi leebka dhinaciisii ayaa iyana dee raad weyn ku sameeyey oo dilkii ka qayb qaatay fii muruurihi markuu sii marayay afkaasi ku dhacu ka kala sii jiidayey ayuu taasiir iyo raad ku sameeyey wa maata bihimaa labadoodii ayaan u wadan jaraaxadii afka iyo iyo muruurkii ta'hiirkii uu muruurkaa uu cardigu iyo dhinacu sii curdigu sii maray labadaas u wada dhintay aw inkhanaqa ama wuxuu ku siriray bixubuula xubuula maa tucmalu min alxibaali lilistiyaac oo waxaa dee xarkahaa la dhigtay ee lagu ugaarsanayo ama dabinkaas ayuu dee ku siriru ku dhintay aw asaabahu sahmun ama leeb ayaa ku dhacay fa waqaca biardin dhul buu dabeetana ku dhacay isagoo meel taagan ayaa leebka ku dhaco dee dhulbuu kusii dhacay aw tarafi jabalin ama wuxuu dee ku sugnaa buur dhinaceed uma saqada minhu markii leebka ku dhacay ayuu ka soo dhacay ama buur dhinaceed oo markaas jabalin buu kusoo uma saqada minhu waa ka soo dhacay labadaa masaleba sidii buu ku dhintay xaruma ugaadhu intaasoo masaleba xaaraan ayay noqonaysaa markaas masalooyinkaa hore ayuunbay la mid yihiin oo marka masalan sahmiga iyo bunduqada lagu wada dilo dee laba sababoodoo midna in lagu ugaadhsada ay bannaanayn midna aanay bannaanayn ayaa ku kulmay oo kii muxarimka ahaa unbaa la qallibay tan masalan sirirtay ee dabinka ku sirirtayna walmunkhariqatu taas ayuunbay soo gelaysaa walow asaabahu haddii uu ku dhaco sahmun bilhawaa buu idhi masalan shimbirtii oo kaloo duulaysaa ayaa dee hawada uu leebkii ku qabsaday fasaqada biardin dhul ayuu dabeetana ku soo dhacay wa maata sidaas ayuu dabeetna ku dhintay xalla kaasi waa xalaala maxaa yeelay kudhiciddaa dhulka uu ku dhacayaa mar hadduu dee shaygaa duu leeyahay waa shay laga maarmaan oo waa la yska cafiyey oo macfi ayuu ka dhigan yahay bay yidhahdeen wa yaxillu waxa calala alistihaadu ugaadhsi bijawaarixi sibaaci bahalaha koodaa wax dhaawaca waa dayriya shimbiraha ka kalbin aygi weeye wa fahdin iyo harimcadki wa baazin iyo shimbirtan baazga la yidhaah wa shaahiinin iyo aboodigii bishardi kownihaa waxaa la shardiyaa inay tahay mucallamatan mid wax la baray oo tacliintuna waa siiyey bianzan tanzajira waa inay joogsanaysaa jaarixatu sibaaci bahalaha tooda wax dhaawacdaa bisajri saaxibihaa saaxiibkeedu markuu joojiyo wa tastarsila waa inay dirmaysaa biirsaalihii marka uu diro wa yumsika sayda waa inu ugaadha qabanayaayo walaa yaakula minhu aan waxba ka cunaynin wa yushtarad waxaa kaloo la shardiyaa tarkul akli cunidda in cunidda ka tago ayaa la shardiyaa fii jaarixati dayri shimbirta teeda wax dhaawacda iyana fil adhari haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay waxa bannaan oo xalaala in lagu ugaadhsado bijawaarixi sibac bahalaha sibac waa bahalaha dee dugaagga kuwooda wax dhaawaca in lagu ugaadhsaa waa bannaanta waa dayri iyo shimbiraha in lagu ugaadhsaa way bannaan tahayoo dee meel kastaba ha ka dhaawacday mar haddii isagoo dhintay la soo gaadho inta lagu diro ama xarakatulmadbuuc dee markaas waa xalaaloobayaan markaa jawaarix waa jamcu jaarixo waa waxaa dee wax dhaawacayo ama cidibu ku dhaawacaya ama micibu wax ku dhaawacaya markaa mihaal ahaanna ka kelbin wa fahdin buu yihi kelbigu waa ayi fahdiguna waa harimcadki nimirki shabeelki wa baazi baasga oo dee kan markaa hawada istaagee ay madadiiyo waxay idhahdaan weeye ee awliyada u haystaan wadaadada washaahiinin gorgorkii waxaan leehay bahalka aboodiga la yidhaahdo ee xaarkiisa iyo meelaha u fadhiista iyo ay reermiga iyo ka cararaan ay yidhahdaan markaa dee xiraaboodi weeyaan ay yidhahdaan waxay markaa iy iyo wixii markaa la midka ahaa maxaa yila ilahi baa i uxilla lakum adayibaatu wamaa callamtu min aljawaarixi ilahay wuxuu idiin xalaaleeyey waxyaala dayibaadkaa wamaa callamtu min aljawaarixi wa sayida maa callamtu min aljawaarix iyo ugaadha kuwa aa wax barteen ee kuwa wax dhaawici ay idiin qabtaan ayaduna waa xalaal baa ilaahay yidhi bishardi kawnihaa mucallama laakiin waxaa la shardiyaa waxaa wax lagu ugaadhsanayaa inay tahay mid wax la baray mid wax la baray inay tahay ayaa laga maarmaan oo tacliintuna waa maxay tacliintu saddex arrimood bay noqonaysaa bian tanzajira waa inay istaagaysaa jaarixatu sibaaci bahalaha tooda wax dhaawacna bisajli saaxibihaa saaxiibkeeda joojintiisa waa inay ku joogsanaysaa oo marka hore iyo marka dambe ay carabta labadaba marku joogsan yidhahdo waa inay joogsanaysaa wa tastarsila waa inay dirmaysaa biirsaalihi marka uu diro mukallibiina yani xaalaadiin kuwa ama tacliiminaya ama diraya imaam shaafici baa wuxuu yidhi markaad eyga idaa amarta alkalb markaad eyga amarto ee dirto fa'tamar wadan haydoo fantaha fahuwa kalbun mukallab eygaasi waa ay mukallaba mukallabiina taas ayay ka dhigan tahay buuli markaa waa inay joogsanaysaa markaad joojisa markaad dirtana waa inaad diraysaa halkaasi waa laba shardi wa yumsika waa yumsika waa inuu qabanayaa asayda ugaadhana waa inuu u qabanayaa walaa yakuna minhu waxbana aanu ka cunaynin hilibkiisa maxaa yeelay xadiidka saxiixin cadi ibnu xatim idaa arsalta galbaka mucallam wa samayta fa amsaka wa qatala fakul wuxuu rasuulku yihi markaad dirto aygaaga waxa la baray ee aad ilaahay magaciisa u qabato u qabto ee uu dilo cun wa in akala falaa taakul hadduu aygii laakiin isagii ka dhargo waxba ha cune fa innii akaafa an yakuuna amsaka calaa nafsi waxaan ka baqanaya inu isagu qabsaday hadduu cuno oon adiga ku qabanin wayushtaradu waxaa kaloo la shardiyaa tarkulakli fii jaarixati dayri fi ladhari adhar waxa uu leeyahay waxaa kaloo ah in loo shardiyayaha iminka jaarixatu sibaac saddexaasi bahalahay haayeen dhul socodkaa xagga shimbiraha lafdooda iyo waxaa duula iyagana waa loo shardiyay inaanay cunaynin oo anay waxa ay qabteen wax ka cunayn fil adhari haddaan qabanno oo waxaa looga qiyaasanayaa wy dee bahalahan kale haddaba adharku muxuu milicsanayaa muqaabilul adharku muxuu milicsanayaa masaladan muqaabilul adharku wuxuu leeyahay shardi maaha ayaga shimbiraha iyo bahalaha duulee wax lagu warsa inaanay waxba cunin waayo waxay leeyihiin eygan iyo xayawaankan waxa lagaga jaraa wax cunidda dhengad lagu dhufto iyo garaac bay kaga go-aan oo bahalkii ma eriyaday oo ninkana maka daba orday dee maalmo horrayse markuu ku dhego ee dabeetana u dhengadeeyo ayuu iska daynaya dee shimbirtii halkaasi shimbirtii is eriyadeene yacni ayada iyaa dhangadayn karayo dabeedna ka goyn karaya bay yidhahdeen markaa taasi ma suurto gelayso looma shardiya bay yidhahdeen ayada waxay kaloo leeyihiin lafdeeda shardi looma shardiya shimbiraha joogsiga ila kuba maqli mayse hadday eryato dee ayada joogsi ka suurto geli maayo taana looma shardiya bay yidhahdeen ee waa inay dirsamaysa wayushtaradu waxaa la shardiyaa takaruru hadihi lumuur shardigaasaa kii afraada wayushtaradu waxaa la shardiyaa takaruru hadihi lumuur umuurtan inay ka soo noqnoqoto bixaydu si oo yadunnu qofku malaynaya ama yadunnu u malaynayo ta'aduba aljaarixati hasha wax dhaawacaysa inay edabsatay oo edabtii qaadatay walow dahara hadduu muuqdo kownuhu mucallaman inuu yahay uma akala dabeedna uu cuno min laxmi saydin lam yaxilla daalika saydu ma xalaloobaya filadari haddaan qaban oo fa yushradu waxaa la shardiyaa tacliimun jadiidun waxbarid cusub ayaa la shardiyaa waxau sheekhu leeyahay marka shaygii la odhanayo waa mucallamoo waxbaa la baray waxaa shardiya takaruru haadihi lumuur arrimahan inay soo noqnoqdaan oo dhowr jeer inaynay soo qabto oo awdirmo oo joogsado oo aan waxba ka cunin bixaysu bixayu yadunnu ta'aduba aljaarixa ilaa xadda ama qadar u malayn karo inay dee edab qaadatay oo ay tarbiyadii qaadatay waxba tirana kuma xadidne dee dadka bahalaha yaqaana inta ay ku raboobaan ayuunbay u noqonaysaa qaar baa yidhi saddex jeer qaar baa yidhi laba haddee wuxuu uhi walow dahar hadduu muuqdo kownuhu mucallaman bahalkii mucallam buu ahaayo waa dirmayey oo waa joogsanayey oo waa qabanayay oo muddaa sidii lagu wado uma akala maalintii dambe ayuunbuu min laxmi saydi xabad loo diray unbuu ka dargeyba lam yaxilla daalika saydu fi ladhar adhar daan qabano ugaa dhaw wax ka cunay ma xalaaloobayso maxaa yeelay dee xadiidkii hadduu wax ka cuno ha cuninti ayaa meesha taalla maxaa yeelay wax cunid la-aantani shardi bay u ahayd xagga waxbaridda bilowga xagga dawaam ahaanna ayana waa shardi dawaamkana waa ka shardi anigu wuxuu leeyay waa iska xalaal oo xadiidka abu daawuud uu warinayo ayaa ku soo arooray arsalta kalbaka wadakarta ismallaahi calayhi haddaad aygaaga dirtood ilahay magaciisana u qabato fakul cun wayna kala minhu yaaba iskaga rururee xadiidkaas saas ayuu ku soo arooray markaa qoladaa hore waxay kaga jawaabayaan oy leeyihiin bianna fii rijaali man tukullima fiihi rijaashiisa qaar baa laga hadlo xadiidku ma yar toosna ayay yidhahdeen haddaba daalika saydu baynu idhi ugaa dhaasu wax ka cunay dee haddaad gelinkii hore o dhan ku ugaarsanayso oo tobaneeya aqalka ku yaalleen oo dabeedna gelinkii dambe intuu gaajoodu mid qabsado dee daalika sayid waa kaasuu cunay un mooyaane xuunkaasi kuwii kale u saaka ku qabtay u tallaabi maayo marka wuxuu yidhi fa yushtaradu tacliimun jadiidun waxaa la shardiyaa waxbari dib inaad wax u soo barto walaa ahara lilacqil dami dhiigga leefidiisa isagu waxba dhibaato male baalku hadduu dhiigga un iska yar leefleefo wax dhibaataa ma laho dee ugaarsi taa loogama jeedo lagamana joojin karo dee dhiigga wa iska leefleefaya de qof maaha wamacadu lkalbi aygu halkuu mina sayidi ka qaninay ugaadha najisun najisun waa nijaas walasaxu anhu laa yufa canhu lama cafiyayo wa annahu yakfii qasluhu ayaa ku filan bimayni wa turaabin walaa yajibu waajiba an yuqawara in meeshii la qaanseeyo la gooyo wayudraxa dabeetana la tuuro wuxuu sheekhu leeyahay macadlu lkelbi aygu halkuu ka qaniinay mina saydi najisun ogaadha halkii uu ka qaniin uu ka qabtay waa nijaas waxay la mid tahay waxyaali kale aygu nijaaseeyeen wala saxu annahu laa yucfaa canhu waa nijaase muqalladahe macfina ma noqonaysa buu leeyahay culimada qaarkoodna waxay leeyiin waa iska macfi oo mar haddii laynoo fasaxay way iska wanaagsantu imaamulxarameynna nihayatulmadlabka sidaas ayuu ku xoogayay baa wa annahu yakfii qaslu in la maydho toddoba bimayn wa turaabin biyo iyo camuud lagu maydho toddobadii jeer la maydho ayaa ku filan walaa yajibu an yuqawara waajibna maaha in meeshii la gooyo la dalooliyo yuqara yuqawara macnaha meeshii intii uu qaniinay hareeraheedii oo dhan in lasoo jaro wayudraxa dabeedna la tuuraa waxba iyadu waajib maaha buu leeyahay maxayna wax soo arooray baanay ahayn taaniga ka hor jeedaana wuxuu leeyahay waajib weydi maydhi kaafin mayso oo dee meeshan uu qabsaday waxa galay buu leeyahay dareerkiisii wixiisii baa galiya jeermiskiisii wixiis o dhan meesha soo laysla rujiyo mooyaane iyo waxba ka gaari maayaan muslimkiin